xaakimada cutubka afariyo tobnaad markaasuu samson tegey timnaad oo wuxuu ku arkay naag ka mid a gabdhaha reer falastiin oo intuu soo noqday ayuu aabbihiis iyo hooyadiis u sheegay oo wuxuu ku yidhi waxaan timnaad ku arkay naag gabdhaha reer falastiin ka mid a haddaba sidaas daraaddeed taas ii doona aan gursade markaasay aabbihiis iyo hooyadiis ku yidhaahdeen war miyaan naagu ku jirin gabdhaha tolka amase dadkayaga oo dhan oo maxaa kugu wataa inaad ka guursato reer falastiinka buuryoqabka markaasuu samson aabbihiis ku yidhi iyada ii doon waayo aad bay iila wanaagsan tahay laakiinse aabbihiis iyo hooyadiis ma ay ogaan intaasu ahayd wax rabbiga ka timid waayo wuxuu doonayey sabab uu ku qabsado reer falastiin oo wakhtigaas reer falastiin ayaa xukumay reer binu israa'iil markaasaa samson iyo aabbihiis iyo hooyadiis waxay tageen timnaad oo waxay yimaadeen beerihii canabka ahaa oo timnaad oo baleeg waxaa isagii ku soociyey libaax yar markaasaa ruuxii rabbigu aad ugu soo degay isagii oo samsoon wuxuu u jeexjeexay libaaxii sida uu orgi yar u kala jeexjeexi lahaa oo kale oo gacmihiisana waxba kuma uu haysan laakiinse wixii uu sameeyey uma uu sheegin aabbihiis iyo hooyadiis toonna markaasuu dhaadhacay oo naagtii la hadlay oo yana samson aad bay ula wanaagsanayd oo wakhti yar dabadeed ayuu u soo noqday inuu kahaysto iyadii markaasuu ku leexday inuu arko baktigii libaaxa oo baleeg baktigii libaaxa waxaa ku jiray shinni badan oo malaba oo markaasuu gacmihii ku qaaday oo iska tegey isagoo cunayaa intuu sii socday markaasuu u yimid aabbihiis iyo hooyadiis oo iyagiina wuu siiyey wayna cuneen laakiinse iyagii uma uu sheegin inuu malabka ka soo qaaday baktigii libaaxa markaasuu aabbihiis dhaadhacay oo u yimi naagtii oo samson halkaasuu diyaafad ku sameeyey waayo ragga dhallinyarada ahu sidaasay yeeli jireen oo markay isagii arkeen ayay u keeneen soddon nin si ay ula joogaan kolkaasuu samson iyagii ku yidhi balaan idin hal xidho toddoba maalmood oo diyaafadda ah haddaad ii sheegi kartaan oo aad furi kartaan waxaan idin siinayaa soddon maro iyo soddon isku joog oo dhara laakiinse haddaad ii sheegi weydaan idinku waa inaad isiisaan soddon maro iyo soddon isku joog oo dhara oo iyana waxay ku yidhaahdeen bal sheeg halxidhaagaaga aanu maqalne markaasuu ku yidhi iyagii kii wax cuni jiray ayaa cunto ka soo baxday kii xoogga badnaana waxaa ka soo baxay macaan oo iyana intii saddex maalmooda ayay halxidhkii furi waayeen oo maalintii toddobaad waxay samson naagtiisii ku yidhaahdeen soo sasab ninkaaga si uu noogu sheego halxidhkii yaanan adiga iyo reerka aabbahaaba dab ku gubine ma waxaad noogu yeedheen inaad nacaydaysaan sow sidaas ma aha markaasay samson naagtiisu ku horoyday oo waxay isagii ku tidhi waxba ima aad samayn nacayb maahaye oo ima aad jeclid innaba dadkaygii waad hal xidhay oo iima aad sheegin markaasuu ku yidhi aabbaa iyo hooyaday toonna uma aan sheegine maadaan kuu sheegayaa oo toddobadii maalmoodba way ku horooyeysay isaga intii ay diyaafadoodii ka dhammaanaysay oo waxaa dhacay maalintii toddobaad inuu iyadii u sheegay maxaa yeelay aad bay ugu cadaadisay markaasay halxidhkii micnihiisii dadkeedii u sheegtay markaasay dadkii magaaladu isagii ku yidhaahdeen maalintii toddobaad intaan qoraxdu dhicin maxaa malab ka macaan maxaase libaax ka xoog badan markaasuu iyagii ku yidhi haddaydnaan qaalintayda beerta ku falin halxidhkayga ma aydnaan furteen markaasuu ruuxii rabbigu aad ugu soo degay isaga oo wuxuu tegey ashqalon wuxuuna ka laayay soddon nin oo intuu soo furtay ayuu dharkii siiyey kuwii halxidhkii furay oo markaasuu intuu aad u cadhooday ayuu reerkii aabbihiis tegey laakiinse naagtii samson waxaa la siiyey wehelkiis oo uu saaxiib ka dhigan jiray